walaal haddaan sharaxaad kaa siiyo ururka maalinka meel buu isugu yimaadaa shaqooyinkii uu lahaa buu qabsadaa wuuna kala hoydaa gabadhii markii ay uhooyatay xaafadeedii oy dukaanna ku lahayd gurigeedina ka dhawaa dukaankeedii bacdal maqrib xilligii ay saacaddu anaka noo ahayd saacadda maqrib laga soo baxisiina aan la adimin baa dukaanka ayadaa ay lahayd loogu tegay laba nin oo dhalinyaro ah sida dadkii goobjooga ay noo xaqiijiyeen oy dhalinyaro ah oo baastooda wadato ayaa gabadhii dukaankeedii ku dhex dishay gabadhii dhaawac bay marka iyada noqotay markaasna waa lasoo qaaday isbitaalkii intii aan la keenina way gooda marka falkani halkee buu ka dhacay walaal degmada beledxaawo degmada beledxaawo gobolka gado ayuu falkani ka dhacay xaafada la yidhaahdo farjano iyo waaberi meel kala baxaan wadada garbaharey ah ma la ogyahay marka cidda dilka geysatay ilaayo hadda walaal dilkani qorshaysan oo la geysto sideedaba wax khilaafa ma ulo koox baa geysata anaguna anaguna hadda waxaan anaguna waxaan aaminsanaha kooxda ayadaheed oo dilka dadka soomaaliyeed u geysanaysay inay geysatay dilkan gabadha nolo ka dila guddoomiye ku-xigeenka ah kooxda shabaab baa ka dambaysa dilka gabadheeda loo geystay ee guddoomiye ku-xigeenka uga qaadada degmada beledxaawo barwaaqo ummadda soomaaliyeedna horey ay ugu geysan jireen saasay tahay anagu dilkiina loo geystay dadku qanacsan baan oo dad ay ka warlan yihiin haddii ay moodayaan inaan sii gaabin doono oo aan ka gaabin doono arrigan waxaad ii sheegtaa ma jiraan baaritaano iyo la sameeyey oo ku aadan dilkan ilaayo hadda ha waa jiraa walaal degmada beled xaawo intii muddo ah oo hadda xilligana amnigeeda boqol kiiba boqol kiiba sagaashan iyo shan buu ahaa laakiin tuug waa jiraayo qof idi tuug ilin karta ma jirto dadkii tuuganahay oo dadka soomaaliyeed leen jiray baa in looka dilay gabadhii qaab tuugnimo ay meesha kusoo galeen ciidamadaasa howlgalay dad fara badan baa loosoo qaqabtay kolley waa la kala saari doonaayo qolada amniga inooa baa kala saari doonaa waa tahay marka hawshii shaqo ee ururkani uu sameynayay saameyn intee leeg bay ku keeni karaysaa beegsiga loo geystay mid ka mid a xubnihii ururka ugu firfircoonaa walaal haddii ilaahay idmo looma fadhiisan doono ayagu waxay aaminsan yihiin inay argagax nugu xidaan bay gabadha u dilayeen oonu kala cararno laakiin dad kala cararaya ma nihin dad dadkooda iyo dadkooda ushaqaynayaan oo bulshadooda gacanta hayo waan sii shaqayn doonaa insha allahu bilkariim xibnaha dambe inta qofka u dambeysa unaga dhimanayo waa tahay hawsha ururka maxaad sharxaad inaga siin karaysaa ee uu qabto ka sokow in haweenku aad taageertaan walaal waxaa weeye ururku wuxuu qabtaa gabdhaha danyarta masaakiinta ee guryaha ku jiro yuu gacanta gacan siiyaa yutooyin buu abaabulaya sanitation degmadu ka shaqeeyaa waa dad dawladda horumarka bulshada ku dhisan